soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
waan ku soo wacay two o'clock aan ku soo wacay adigana markaas waxay ku tahay three o'clock ay ku tahay ana markaa two o'clock ay tahay okay taleefankaaga busy waay isla marka xitaa iguma soo celin macnaha sheekadaada iska wadatay iska wadatay okay saaka ay soo wacday waxaa igu tiri fiiriya inaadan i rabin macnaha iga maaranta waxaan ku xaqiiqsaday waxaa igu dhahday hadalkaaga wuxuu ahayba ayayaa la hadlaya ayadaa aad sagaal saaca weynaba three o'clock marka adig ku tahay aan ee two o'clock ii tahay ayadaa aad online xilligaas maxaa ka dhigana walaalow macaanow mukuri waa kaa xiisa dhigay dheh ana runta ii sheeg ana xoog baa kugu leeya ana qasab baa kugu leeya ana waa maya yani waddadeeda iska qaadana laakiin three o'clock inaa igu dhahda ayayadii aabbahay dhalay aan taleefon kula oo dhashay aan kula hadlaya taleefon ayadaa macnaa three o'clock ayadaa maxaa iyada soo jeediyey macnaa waxaase ii sheegi ane hadda waxaan fiirinsaa xawni walaalay macaani waa dhammaatay ba waa mahadsantaa kheyran kuu rajaynaa
muuqaalkan waxaa ii soo diray rag dhallinyaraha oo labaxaniyoodlayaala baa ii soo diray arrintanna i tusiyey okey ninkan waa nin dhallinyaraha u dhexeeya haddaan wejigiisa qiyaaso da'da labaatanka ilaa labaatan iyo afarta da'da labaatanka ilaa labaatan iyo afarta u dhexeeya ragga labaxaniyoodlayaashaan la hadlayaa ninka odayga ah wuxuu leeyahay fideyo buu duubayaa isagoo ooynaya uu leeyahay waxaan ku soo wacay sagaal saac markay kuu ahayd waad iga qaban weysay sagaal saac markay iyada u ahayd qoftan waa qof ay issukaansanayaan qabow ma jiro yaa la soco ninka odagaa habeenkii oo dhan buu wacayay naagtan sagaal saac oo habeennimo subaxii marka la soo wacay ee lagu soo celiyeyna waxaa lagu dhahay mataqaanaa a'aa abboowe soori sagaal saac habeennimo ayeydayaa soo jeedde ayeydeed hooyo baa waxay soo jeeddaa sagaal saac oo taleefon ay kula hadlaysaa ayeedeed maraashiyay joogtaa ayeedeed maraashiyay joogtaa ninka odaygaa waxaa lagu dhahay ayeydee baan la hadlayay isdeji caadi iska dhig ninka odaygaa isagoo weynayo hadda fiideo duubooya ninkaa waxaan dhahay ha laygu soo taagaraeya waan u baahanahay tigtoggiisa waa la caawinayaa baabaxaliya caawinaya ninka odaygaa ha la keeno xaniyaha caadi xaniyaha waxaa waaye xaniyihiisa actifaa laga dhigaaya xaniyihiisa ma shaqaynayaan waayo xilliga ay naag ogaato inaad iyada keliya hayso ninkan hadda waxa ku dhacay waxaa mataqaana option kale ma haynin ninkani way ogaatay daanyeer inuu yahay iyada maahane caqli kale aan lahayn okey sidaad ku wacaysaa naag sagaal saac oo habeennimo adigu ma seexatid dan kaama dhacdo by the time naagtu ay ogaato inaad iyada ma ahane laba caqliyoo kale uusan kugu jirin macnaha xataa faker ma lihidba meelahan baad iiga ooynaysaa aniga internetka boqol jeerna waan idiin sheegay ninka odayga kayskiisu waa sidan okey ninkan odayga ah nambar wan horta naagtan waxay ogaatay iyada ma ahane inuusanba weji kaleba lahaynba iyada uunbuuba saa ugu wereegaalaysanaya jacayl iyo buulshid baa laydiin sheegay okey wax jacayl la dhaho ma jiro horta bal taas ay xagga isla fahanno isagoo u malaynaya inuu naagtan jecel yahay buu sagaal saacoo habeennimo wacayaa koow meeshaa ninkuu ku khasaaray nambar labo adigu camal kale oo aan naagtan ahayn oo aad qabato nin ahaan ma lihid nin ahaan hawl kale oo kaa dhacda ma jirto maxay tahay laba xaniyoodle internetka dhexdiisa imaanaya oo emotional noqonaya oo ooynaya raggu emotions ma lahan raggu emotions ma lahan raggu waxay leeyihiin lojig lojig markaad u fakarto geymkan ma taqaanaan naagaha waad iska shuqaansanaysaan jacayl baad gelaysaan aadna cidna kuu dirsanin waxbaan isjecelnahay oh my god naagta waa jeclahay oh my- A- aa ku haysaa waxaad jacayl la dhahaa ma jirto wax jacayl la dhaho ma jirto naagta god baad ugu jirtaa maalinkaa tusiso inaad uga baahi badan tahay haddii la rabo hooyadaadi ku dhashay iyada aad god ugu jirtaa maalinka aad ay naagtu ogaato inaad iyada keliya haysato iyadaad god ugu jirtaa haddaan kuu sheegaa maalinka ay ogaato naag aad shukaansanayso haddii aad naagta aad shukaansanayso aad la hadasho in ka badan soddon daqiiqo waa ugu badnaan in ka badan soddon daqiiqo isbuucii haddii aad naagta aad shukaansanayso aad la hadasho awow filinkaaga waa isku dhammaaday naagtaasna godaa kuugu jirtaa naag baad shukaansanaysaa 24 hour iyada lee weceesaabanno camal kale maba qabatidba adiga adiga life ma lihid shaqo ma aadid wax ma aa- samaysid wax ma baratid ganacsi kuma jirtid 24 hour naagtan baad taleefonkeeda dhex taagan tahay marka inay saa kuu gelayso inay saa kuu gelayso maxay sabrays kuugu noqonaysaa sagaal saac oo habeenimaad naagtan wacaysaa war raggii aaway war raggii aaway waxaa jirta mahmaah dhahda Ma- mama inglisha waan turjumaya ragga adag waxay sameeyaan xilli fudud xilliga fududna wuxuu abuuraa rag fudud ragga fududna waxay abuuraan xilli adag halkaasaan maanta maraynaa dhallinyar ahaan haddaan nahay okey awowgaa dee naagu muu soo ooyin aabbahaana naagu muu soo ooyin laakiin maanta halkan baan joognaa innagoo naagu ooynaynaa abaayo waa ku jeclahay maxaasaa iigu gale jacayl intuu jiraa haddii aad tahay nin laba xaniyoodla ah oo hadda naag shukaansanaya iyada keligeed waxaad ku jirtaa awow god khaldan godkii noloshaada lagaa qaniini lahaa adaa ku jira siday ku dhacday inay jiraan maxaa la dhihi jiray intaasoo naagoodoo soomaaliya iyo intaasoo naagoodoo soomaali aan ahayn inaad ka shukaansato hal naag sagaal saaca habeennimana taleefonkeeda dhalalo abaayo maxaad iiga qaban weysa taleefonka biliis maxay tahay maxay tahay nin raga haddaad tahay oo naag shukaansanaya waxaad u baahan tahay ugu yaraan shukaansi lee la marooya awowya ugu yaraan waxaad u baahan tahay shan naagood waxaad samaynaysaa wax la dhaho rotation waxa aad samaynaysa waxaa waaye nin ahaan waxaad xoogga saaraysaa oo aad fokas garaynaysaa oo maxaa la dhihi jiray aad kowdii ka taxadaraysaa waa adiga noloshaada sagaal saac intaad naag wacaysid adigu maxaad u seexan weyd bal horta adigu noloshaada ee aaway maxaa maxaan ku dhahay kow nin ahaan waxa kow imaanaya noloshaada nin dhallinyaro ah markaa tahay waxa kow soo istaagaya waa adiga xalliye markaan ka fakero oo aan xalliye ka teekeergarayoo naftayda aan fiiriyo meesha ay dantu ugu jirto markaas kadib bay naagtu imaanaysaa marka imaato maxaa dhacaysa shukaansi baad gashay number one wax jacayl la dhahaa ma jirto iyo feelings iyo ma jirto wax dareemayaal iyo jacayl la dhaho iyo oohin iyo xabiibti iyo macaanta ma jirto aniga adiga danaa isukaya keentay waa issukaansanaynaa waa kala dhammaanaynaa okay marka keliya ee aad samayn karto inaad hal naag fiiriso bal inay xaaladdeedu say tahay waa marka aad guur diyaar u noqoto waxaad samaynaysaa ci- fiiri ciyaaraha fiiri ciyaaraha adduunku say u dhacaan ciyaaraha adduunku waxay u dhacaan koox baa laba kooxood baa wada dheelaya labadaa kooxood markay wada dheelaan hal koox baa ka soo baxaysa halkaa koox markay ka soo baxdo kooxdii baa waxay la dheelaysaa koox kale semifinalkay tegayaan semifinalka markay tagaan kooxuhu hadday ahaayeen toban iyo shan ama hadday ahaayeen labaatan iyo shan maxaa dhacaysa laba kooxood ama afar kooxoodba waxay imaanaysaa afar kooxoodba waxay imaanaysaa semifinalka sreebreebka labana waxay imaanaysaa finalka ciyaaraha adduunka say u qorshaysan yihiin baa la rabaa ninka ragga ana inuu u qorshaysan yahay oohin dambe inaan onlineka ku arka ma rabo iga dhaafa dhulkaad ila gelaysaan waad ooynaysaan naaga waxaad u ooynaysaa naag dhafar dishay iyadaba oo nin lacag kale ka qaadooso lacagihiinniyaa bixinoosaan naagihii k f c daad sii taagantihiin iyo macdonaldka naagaad laba beri istaqaanaad u gadaysaa cunto yay tahay iyadu iyadu dee maxay tahay ma- maxay ku haysaa awow maxay ku haysaa ii sheeg waxaanoo qarasha maxaad u gelaysaa waxaanoo oohina maxaad u gelaysaa waxaan arkaa naago ku faana oo ku faraxsan inay inay la hadlaan fiiriya waxaa lagu dhahaa ninkii ninkii baa lagu dhahayaa siddeed saacadood taleefonka igu jir halkaa raggii halkaasay marayaan raggan hadda jooga laba xaniyoodlayaashan xaniyahooda ma shaqaynooyaan marka laga reebo rag laba xaniyoodlayaaloo adag laakiin way dhacdaa waxaan rabaa inaan idinka bixiyo situationkan aad isgeliseen inaan idinka bixiyo oo aan idin caawiyo oo indhaha bal ay kuu furmaan baan rabaa markaad shukaansi samaynayso waa adigoo qabanaya koobka adduunkaoo kale maxaan ku dhahay markaad shukaansi samaynayso waa adigoo qabanaya koobka ciyaaraha adduunka oo kale ma dhici karta dee ciyaaraha adduunka in hal mar inta la qabto la tago finalka oo finalka hal koox la dhaho koox heblaayo final bay gashay ma jirto sidee u dhacaysaa laba wadan baa dheelaya labadaa wadan markay dheelaan laba kale soo reebayaan labadii laba kale soo reebayaan koox baa koox kale soo reebaysa markaas kadib baa waxaa loo imaanayaa finalka kama dambaysta laba koox baa xataa kama dambaysta iskugu imaanaya hal koox ma aha laba koox baa iskugu imaanaya kama dambaysta istaraatijigaaga koowaad waa inuu ahaado wax la dhaho rotational rotational waa inuu ahaado rotational markaan ku leeyahay muxuu yahay rotational waa wareegto shukaansigaagu waa inuu wareegto yahay afar naagood shan naagood baad u baahan tahay ugu yaraan shukaansi lama la marooyo ahaa shan naagood baad u baahan tahay wax jacayl la dhaho aad qoraysidna ma jiro shantaa naagood waxaad make sure ka dhigaysaa midna inaysan shillinkaaga cunin ninka marka shillinkiisa la cunayo godka ku dhacayo waa markuu bilaabo sambacnimada iyo baryada abaayo ah ah naagtu iyadaa la rabaa inay adiga ku barbarido iy- iyadaa la rabaa inay ku dhahdo walaalow ha iga tegin naag kale ha iga aadin ninkaa la rabaa in la barbariyo naag in la barbariyo ma jirto laakiin naagahan maxay idinkaga badanayaan oo ay gaangaystar ku yihiin way aamusayaan idinma sheegayaan isay wuxu rabaan adiguna desperate waxaad u tahay oo aad u baahan tahay oo aad u gaajaysan tahay inaad xiriir geshid inaad naag la socotid inaad relationship geshid kulligiin saa isu wada qalajinaya jacaylka jilaya labaxaniyoodlayaasha ah xataa bangigaaga boqol doolar lagama helayo oo aad dhigatay meel boqol doolar xataa lagama helayo naagtaasi markay ku dhahdo walaalow lacag baan u baahan ahayna dayn xataa waa soo gelowsaa adiga ma waalan tahay diilkan shukaansiga ninkaa ku khasaaraya diilkan shukaansiga xataa haddii aad naagta kala tagtaan i- i- iyadaa ku faa'iiday iyadaa ku faa'iiday meeqa nin baad garanaysaa oo naagihii ay jacaylkayga ay laaf yuuda ku hayeen eh oo ay indhaha u caddaynayeen xataa ragga kale ay wejiga ugu bedelanayeen because of naagtan taleefannaday gadaan hadda rag kale lagu shukaansanaya meeqa nin baad taqaanaa aw maxaad u isticmaali laadin xaniyihiinna iyo loojigiinna naagtu anigay ii baahan tahay waa inaad ogaato naagtu adigay kuu baahan tahay naaguhu waxay rabaan oo ay ka daba dhareeriyaan ninka aan iyaga ka daba dhareerinin nin kasta oo naag god u gala oo iyaga ka daba dhareeriya ma rabto naaguhu ma rabaan nin iyaga ka daba ooya maalinkaad bilowdo naag inaad ka daba ooydo oo maalinkii siddeed iyo toban jeer aad wacayso shaqadaada aad u weynayso maxaa la dhihi jiray danahaaga kale aad u sheegayso awow maalinkaa naagtaas waxay say rabtay kuu isticmaalaysaa rag haddaan nahayna waxaan ku leenahay ilaahay ha kuu naxariisto annaga waa kaa sabraynaa period annaga waa kaa sabraynaa maalinka ay naagtu ogaato iyada maahana caqli kale ma lihid qorshay kuu keenaysaa awow qorshe bay kuu keenaysaa maxay samaynaysaa waxay ka fakaraysaa in allaale intii macquula war psychologiga fahmaan idinku dhahay naagahaasay u shaqeeyaan war wax maqla laba xaniyoodla kale oo indhuhu u furan yihiin oo maxaa la dhihi jiray experience leh oo sida baabaaga oo kale ah oo training haysta markuu kula taliyo indhaha caddayn jacayl baan ku jira jacayl kuma jirtid waa lagugu danaysanooyaa aan kala saarno jacaylkan iyo danaysigan naag kasta oo soomaaliya oo hadda joogta meeshay rabta adduunka ha joogto marka laga reebo in yar oo u diyaara inay nin guursadaan oo u diyaara inay nolol bilaabato kulligood danaysi waay kulanka koobaadaad is arkaysaan huteelaad tegoosaa lacagaa dhiiboosaa qof aadan aqoonaa lacagka dhiiboosaa okay subax kasta subaxii markaad soo kacdo subaxii anigu de markaan soo kaco ilaahay baan baryaa ilaahay baan u mahadnaqaa inaan soo kacay ilaahay baan hor fadhiistaan ka ducaystaa ee naag kama soo ducaysto bal subaxii markaad bilaabaysaba indhaha adoo saa u jifaad soo boodaysaa taleefon Ajajaja, abaayo see tahay i love you waa kuu xiisay xalay dhar riyadaa kugu riyoonay hal shilin ma haysatid ninka raggaa wuxuu xaq u leeyahay inuu naagta uu raba la hadlo marka uu shilin haysto adduunyada maanta la joogo iyo sistamka lagu nool yahay weligeedba nin wax nin iska socdoo la iska jeclaanaya ma jirto waa maxaad haysataa maalinka aad naag u talinayso maalinka naag ay ku qadarinayso maalinka naag ay kaa dambaynayso waa maalinkaad shilin leedahay maalinka naag ay adiga kaa daba ooynayso waa maalinka aad adigu iyada ka daba ooynaynin naag baad ka daba ooynaysaa waad iskaga oohinaysaa waxaa la dhihi jiray waxaad waddaa calaacal allah abaayo waba aad waddaa soo maaha haa haddaan kuu sheegayaa ma arkaysid naagtaas haddaan kuu sheegayaa naagtaas nin kale oo aan wicin kaadh u dirin lacag u dirin bay wax allaale wixii aad siisay ku wacaysaa meeqa naag baa taqaanaa oo ninkay kaadhka ka qaado anigaa qaar garanaya iska dhaaf ninkay kaadhka ka soo qaaday kreditka ah ee lagu hadlayo taleefanka airtimeka ninka u gaday maahana nin kale loo dirayaa lagu wacayaa isaga weliba lagu barbaryayaa mataqaanaa farqiga u dhexeeya labadaa nin naagtu ninka ay rabto iyo ninka iyada raba farqiga u dhexeeya mataqaanaa mataqaanaa farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa waaye adiga iyadaad ka daba oynaysaa W- war hadday ku dhahdo aniga maxaa la dhihi jiray xilligan caadada ku jiro dhiiggayga leef waad leefaysaa iyadaad saa uga daba ordaysaa caawa ugu dambaysay nin dhallinyaro aan la telinayay konsultansigayga maxaa la dhihi jiray soo dalbada inaan isaga la taliyo maxaa ku dhacday mataqaana iskaba dhaaf hadda kuwan onlineka ka oynaya rag badan oo oynayana waad aragteen oo saa u oynaya markaasaa naagaha intay kommentiga ugu galaan waa nin masayrsana iska dhaaf isagaa halkaa isgaadhsiiyey aaway xushmaddii aad naftaada u haysay xushmaddii aad naftaada u haysay aaway aaway ninnimadii iyo sharaftii maxaad labada saacadood aad naag kula hadlayso aad ugu aadi la'dahay luuqad inaad ku barato maxaad ugu aadi la'dahay inaad wax ku shaqaysato maxaad ugu aadi la'dahay inaad lacag ku samayso maxaad xilliga aad naagtan gelinayso aad ugu bixin la'dahay meel kale oo adiga nin ahaan waxtar kuu leh maalgashiga ugu fiican ee nin kasta oo adduunka ku nool uu samayn karo noloshiisa inta ka dhiman mataqaanaa waa inuu isagu ismaalgashto waa inuu isagu dib iskugu celiyo aqoon hadday ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd dhaqaale kaleba isagu inuu dib isu maalgashto oo uu isagu is adkeeyo naftaada uma quudhid inaad u barraacdo laakiin naagta markay ku dhahdo hello baby eh, kfc ii soo mar haye haye waa kuu soo maraa waa soo carara haye diyaar aad leedahay waxaa la gaaray xilligii raggu ragga la hadlayey sidii ragga aan iskula hadalno inta nin ee naagu dabadhaqaya markaan onlinekayga arko waa naxa anaa- anaa yaaba waxaan dhahaa nimankaniyo maxaa lagu caawin karaa nimankan waayo naagtu hadday og tahay inaad iyada u dabadhaqaysa mataqaanaa waxay ku leedahay waa kii mahmahyo badan baa jira maxaa dhahaan soomaalida eh, naagtu nin ay taqaano nin uma taqaano maxaa laga wadaa mataqaanaa waa waa waa just waa maxamed yare wa xataa dharka iskaga kaa agbedelaysaa waxba uma tihid maxaad u gaadhaysaa heer naagtu aadan waxba agteeda ka ahayn nin kamaba tihidba waan garanayaa kan bay ku leedahay si aad shukaansi aad dhahdo anigu shukaansi baan ku jiraa kow horta waxaad u baahantay inaad shilin haysato shukaansigu qaali waayo naag kasta shilin bay ku weydiinaysaa marka aad naag u ooynayso halkaad joogtaa adigu taadii aaway nin ragaa tahay maxay tahay feelingskan iyo emotionskan aad la soo taagan tahay iyo maxaa la dhihi jiray eh, qalbi xanuunkan qalbigaaya xanuun qalbigee ku xanuunaya haddii lagu weydiiyo bisha soo socota kiradeeda ma haysataa waa maya ma haysatid ninfacaagaa tuugsanaysa rag waxaa jira naagaha ay iyagu shukaansadaan naagaha ay saaxiibada yihiin xataa si ay ugu gadaan cunto maaragtay nin kale oo faciisa ah buu lacag uga soo daynsanaya war rafaadkan oo dhan maxaad u maraysaa inaad naag qanciso wallaahi been kuma sheegayo haddii qorshahaagu yahay noloshan inaad naag qanciso god baad ku dambaynaysaa naagahani ma qancaan awow adigu bal isweydii nin baa naag wacaya naagtu shukaansadu wacaya wuxuu leeyahay bebisee tahay "Ah." markaasay ku leedahay kaadh ii soo dir naanaa kula hadlaye lama weydiinayo kaadhka halkaad u waddaa yaad kula hadlaysaa dee nin kaloon kaadhka soo dirin bay kula hadlaysaa rag waxaa jira nin dhallinyaro ah oo baahan oo laba xaniyoodla ah hadduu ku dhaho walaalow macaan waa ku baryaa maanta ma qadaynin qada ii gad war ma hayuu leeyahay niyo maxaad ka hadlaysaa naag ay caawa isbarteen hadday soo wacdo oo ay weydiiso kaadh oo ay weydiiso lacagtay isku caddaynayso oo ay weydiiso taleefonka iga halaabay ninka odaygaa waa salbabaksanya waa ordooyaabanu lacagaa la dhiibooya toban nin oo dhallinyaro ah inaan hal sano cunto u gadaa waxay iga iiga fiican tahay inaan hal naag qanciyo oo aan iskaga dhigo oo baybi lacag baan haysta lacag haddaan haysta xataa yu- yu- caddayn cidaan uga baahanahay ma jirto adigu nin ahaan markaa tahay shukaansiga caddayn cidaad uga baahan tahay ma jirto inaad lacag haysato lacag haddaan haysta dee anaa haysta anaa iskale lacagta dee Ma- maxaad ugu baahan tahay inaad naag tusto inaad lacag haysato ragga qaar saddex naagood lacagtii lagu guursanayay naag shan sano kula socdaan hal naag buu shan sano la socdaa uma baahnid adigu inaad raadiso naagta aad adigu rabto waa inaad adigu aad hesho naagta adiga ku rabta siday naag kugu rabi kartaa mar allaale marka aad dhisan tahay mar allaale markaad maskixiyan u caafimaad qabto mar allaale markaad shilinkaagu isku toosan yahay mar allaale markaad naftaada ka shaqayso oo nin ahaan qiimahaaga kor aad u qaaddo markay imaato dhaqaale ahaan cilmi ahaan iyo maskax ahaan intaba lacagtaadu meesha ku baxayso ogow nin ahaan haddaad tahay lacagtaadu meesha ku baxayso ogow cid xaq kuugule ma jirto adduunka nin haddaad tahay dhallinyaro ah inaad qanciso joojiya qanciskanaad dadka qancinaysaa joojiya naagahanaad qancinaysaan joojiya dadkanaad dabada u leefaysaan si ay idiin jeclaadaan waxaasoo dhan jacayl waxaa kugu filan kan hooyada iyo aabbahaadda ay ku hayaan iyo walaalaha anigu ma garanayo wax kalead raadinayso wixii kale dan baa la dhahaa dan baa isukaya keenaysaa dan baa inaga dhaxaysaa dan baa inaga dhaxaysaa hal qaacidana baro haddii naagta ay isku daydo inay maskaxda kaa cunto naagtaasi kuma qalanto inaad xataa u dhowaato iska dhaaf inaad shukaansi la gashee qaladka kale oo labaxaniyoodlayaashan ay samaynayaan waxaa ka mid ah ama raggan ay samaynayaan fikrad kasta oo ay aaminsan yihiin naag baa u sheegtay weligoodba nin waxba kamay dhegaysaninba waayo bulsho ahaan dhaqankeennu ma aha inuu ninku ninku la hadlo ninku inuu ninka kale la hadlo oo wax u sheego oo u daadiyo qishka maba ahaanba bulsho ahaan haddaan dhaqankeennu naagaha warka ay idiin sheegaan baad dhegaysataan ninbaa wuxuu weydiinayay niihow naag sidee lagu soo jiitaa bal adiga bal su'aashaa fiiri sidee naag ku soo jiidan karaa afkaagaa uraaya ma awoodid koolgeed xataa ma awoodid se- jiidashadaa ka hadloosid maxaa waay aniga naag kistaydaa soo jiidanayso aniga uma baahnaa soo- naag iyada danta ay leedahaa aniga ii soo jiidaysa iyada aniga ii baahan a- aan isla fahanno naag kasta waxay rabtaa inuu arooso nin dhaqaale ahaan staybela naag rabta ma jirto inuu arooso nin maxaa la dhihi jiray shiida wax kasta dee samay si kasta taajir iskaga dhig si kasta ugu sheeg maraakiib baa kuu soo degta laakiin aakhirka ugu dambeeya dee filimkaagu qarxaya aakhirka ugu dambeeya filimkaagu qarxaya rag baa waxaa lagu leeyahay naagtan buu wuxuu la socdaa toddoba sano war canuggii xilligaa la dhalay waa toddoba jir maxaad isu sheegaysaan toddoba sano naagtan maxaad ka qabanaysaa toddoba sano maya niihow waan soo shaqaysanayaa soo shaqayso markaad kistaada heshaan isku imaana niihow kaarka keliya kaaga baxay toddobadan sano naagtan baa lagu aroosi karaa afar naagood niyo calculation ma samaysaan calculation ma samaysaan resultigiina wuxuu noqday rag haddaan nahay inaan aragno laba xaniyoodle garle gar garle inuu internetka ka dhex ooyo aboo waa iga tagtay ma og tahay saara igu suubisa maxaad ka hadlaysaa maxay tahay waxaad ka hadlayso maxay tahay waxaad ka hadlayso shaqayso waxbaro xariiftan ganacsi sameey ganacsi sameey okay ganacsi intaad samayso oo aad xariiftanto bal marka aan aragno markaad soo xariiftanteed soo laabato naagta ku dhacda inay inay adiga ku dhacdo kuma rabo car ii sheeg waa naagtee naag kasta oo soomaaliya waxay rabtaa boqolkiiba toban ragga ka mida boqolkiiba tobanka ragga ka mid aan kuu sheegayaa nin lacag haysta kow dhe nin kistiisa wata laba dhe nin maxaa la dhihi jiray diyaarsan saddex dhe nin nin ahaan u hadli kara afar dhe nin naag aan dabada u dhaqi karaynin nin iyada aan waxba ka gelin nin nin aysan waxba ka gelin naagtan nin aysan iyadu lacag ka cunin bay rabtaa naag kasta u fiirso waxay ku leedahay anigu ninkaan lacagta ka cuna ma raba inaan guursado maxaa heblaayo kalena saasay ugu cunaysaa waa doqon bay ku leedahay waa doqon waa xayawaan Waa bakti bay ku leedahay naag kasta oo soomaaliya waxay rabtaa boqolkiiba toban ragga ka mid ah okay nin waxay rabaan opshana haysta maalinkay ogaataba adigu inaad iyada keliya shukaansato wallaahi waxay leedahay kan anuu igu soo afgo'ay daanyeerkan ma aragtaa hee anuu igu soo afgo'ay waa laysu kaa sheegayaa maalinka naag warkeeda aad maqashaad iyada abay wallaahi waa runta adoo isdhahaya wax qanciyo balaayo iska dhig Eh, way og tahay qashin baa tahay qashin baa tahay way ku og tahay meel ma gaadhaysid jas waxay rabtaa attentionkaaga friiga ah iyo validationkan waad qurux badan tahay caddeey sharaf waxaasay rabtaa friiga lagu dhahayo waa dan kale kaama laha ha iswareerinin iyo markay maxaa la dhihi jiray shiidka tahay inay kaarku weydiisato iyo inaad maxaa la dhihi jiray hotelada qaaliga aad lacag u soo daysato naag waxaad uga baahan tahay ma jirto unless aad guursanayso markaad guursanaysana waan kuu sheegay istraatijiga istraatijigu wuu cad yahay waddada la maraya way cad tahay waxaad u baahan tahay ugu yaraan lix naagood ama ka badan lixdaa naagood maxaad samaynaysaa isku reebreeb baad gelinaysaa waa inay soo reebreebaan tan cuntakariskay ku cun tahay u gembi tan buulshidkeedaa badan jaqaaqadeedaa badan u gembi saddex bilood gudahood waa inay kugu qaadataa isku reebreebkaas labada ugu dambeeya soo haraad kala reebaysaa xabadda ku soo baxda meeshaas ma arag ya baad aadaysaa taasaad guursanaysaa straight baad u tahay runtaad u sheegaysaa waxaad leedahay listen aniga guuraan rabaa aniga naaga guursadaan rabaa a b c d haddaadan samaynayn waa gubataa warkaagu wuu cad yahay wakhti kaama lumin dhaqaalana kaama lumin lacagaha ay k f c-ga ku geynayaan naagahan baa naaga badan lagu aroosi karaa oo wallaahaya wakhtigaaga qiimay caawa laga bilaabo beddel sidaad naag uga fakarto adigu iska fakar adigu isdhis naag qadarinaysa ma jirta ninaan waxba haysanin oo afka laydhinaya naag qadarinaysa ma jirto nin guriga hooyadiis jooga oo istiil hooyadiis canjeera ka sugaya sidaad rabtaa inaad naag ku soo jiidato ama aad naag wax ugu sheegto adoo istiil xataa naftaadii aan mas-uul ka ahayn war bal naftaada mas-uul ka noqo war bal meelaa adigu leedahay deg adigu bal madax bannaano oo nin ahaan bal kis soo arag bal kistaada soo shaqaysa bal adigu markaas kadib aan ka wada hadalna naagta inaad i fahanteen baan rajaynayaa
waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga intaaynu ku kulmayno xalqaddan tan xigta waa cabdisamad xalliyo oo idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano allah